wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba magaalada muqdisho kaga watay kulan ka saabsan mahadnaqow iyo abaalmarin la guddoonsiyey anshuur bixiyaalka soomaaliyeed kulankii weliba ku qeyb galay mas-uuliyiin shal duwan oo kushal dareera kambiida iyo shirkadaha gaarka linleeya ee dalka welibana aan koreen kulanku ku hadlay guddoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed maxamuud cabdikariin annagana xoogaa waxaa moodaa wax markay kugu cusub yihiin ganacsatada xoogaa waa gilgiranaya laakiin hadda waa la isla tallaabo qaaday meel fiican ayna maraysaa aadana la isu fahmay wax kastoo bilowna culaysay leeyihiin laakiin markii muddo la joogo waa la isla qabsanaa haddana waxaa moodaa waa kulaylka waa laga yimid waxaan rajaynaynaa dadkeena soomaaliyeed canshuurtaas waxay ku dhacdaa n d userske qof kasta oo soomaaliya wuxuu noqon doonaa canshuur bixiy uu noqon doonaa sidoo kale hana kumidee mas-uuliyiintii kale ku shal dareertay kambiida shirkadaha gaarka linleeya ee dalka oo ku hadalay kulankeena sheegeen iyo ka farahsan yihiin abaalmarinta iyo mahadnaqowka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya qof kastoo soomaaliya canshuurta ku waajibtay inuu bixiyo canshuurtaa oo marka la ururiyo dowladda looga baahan yahay inay ku celiso shacabka soomaaliyeed oo macnaheeda aan ula jeedo in ummadda soomaaliyeed ay gaarto heer ay isku filnaato marka waxaan rajaynaynaa dadku inay qiimaha ay leedahay iyo qofku markay canshuur bixiso inay dadka dhan iskala iskala weyn tahay bise ninku markuu canshuur bixin yahay dalka asaa u sarreeya laakiin soomaalida waxaa hadda waqtiga dambe ilaahay ku ibtaleeyey ninku markuu canshuur bixin yahay waxaa loo baahan yahay sharafka uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay iyo wax walba uu leeyahay waxay ku xiran yihiin canshuurtooda wallaahi dadku horta in badan aad ma u fahansano laakiinse dadka inta badan dhaqdhaqaaqa sameeyeen oo dalka ka baxeena waxyaabo badan dareemi karaan canshuurtu faadka mar walbaba horta waxaa qasaba horta in canshuurta la bixiyo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya salebaan sheekh cumar ayaana sheegay inay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya xukuumaha nagaasa ganacsatada soomaaliyeed doorkii oo ka leeyihin ridan isawka dalkiyo koranqaadowka dhagaalaga saaad og tihiin qofku markuu cashuur bixiye yahay cashuurta markaad bixiso waxaad ogaanaysaa inaad qayb ka tahay amnigii dalka inaad adigu tahay qofka sugaya amnigii inaad tahay qofka cashuurtii waxbarashada lagu bixinaya qaybtiisa ka bixinayay inaad tahay inaad tahay qofkii dowlad diska qaybta ka ahaa waxaan aada ugu mahad celinayaa ganacsatada soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ee cashuur bixiyayaasha ee mararka qaarkood duruufo badan oo jira aawadood ku dulqaata inka dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo xiriy munaasabadiina sidoo kale ganacsatada soomaaliyeed uun kuma hadnagay doorkii oo ku leeyeen biyowka anshuurta
waa runtii dhaqan aan soomaalida lagu aqoonin qofku marka uu nool yahay oo uu wax qabanayo in la abrisheed gareeyo loo mahad celiyo maaragtay si uu uga sii badiyo oo ugu sii dhiirido shaqada uu qabanayo sidaasoo kale kii faraha mushkilad kula jira oo dalka iyo dadka dhibku aanan lagu cambaareeyo si loo loogu maaragtay ciqaabo dembiga uu faraha kula jiro marka dowladnimadu dadkii shaqada qabanayay qof kasta oo maanta shahaada halkaan ku siinay micnaheedu waxaa weeye qaranka soomaaliyeed ayuu wuxuu uqabanay u qabtay oo shaqo dalka waxtar u leh waana looga mahad celiyey marka inay caddayn ahaato gurigiisa ay taallo xafiiskiisa taallo beri ka maalin asaga taariikhdiisa markuu dib u fiirsho waxyaabihii uu kusoo guulaystay ay ka mid tahay gabar iyo wiilba iyo ganacsiba kulanka markiisa dhammaaday canshuur bixiyaalka soomaaliyeed ee ku qeyb galay munaasabadda iyo in la guddoonsiyey shahaadooyin